sababta midig waxa weeye nabadu aad bay u fiican tahay dadkii waa waa daalay waxaa la noqday nin wax garanaya wixii wax walbada waxay keeneen waayo aragnimaa laga qaataa dhibaatadii iyo dadkii la leynayay iyo hoog iyo biid waayo aragnimaa dad ka qaatay markii laga qaatay dhalinyaradii way aragtay markay arkeen ilaahay idinkii waxaa la dhiganhayaa meeshaan iskooladoodaa la wada dhiganhayaa shirkaa la wada fadhiistaa dhiibtooyinkaa lagu sheekaystaa meel kasta waxaa weeye dhalinyaradii oo gacnahay saysataa maraysa s y l sidii ay u shaqayn jirtay rag u shaqaynaya waa dareemay oo sheekooyinka wata sidii ay soomaaliya waxaan looga qaban lahaa horumarkooda u gaari lahaayeen dhibaatooyinka hadda magaalooyinka iyo laga sheegahayo dowladda federaalka xaggeeda ay wax ka dhaliilahayaan ay dhaliilahayaan adugu waxyaala caynkaasaa socda ma dhalinyarada dowladda federaalka dhaliilaysa mase maamul goboleedyada dhaliilaya
waxaa dhaliilahaya dadweynaha soomaaliyeed baa dhaliilahaya waxay ku dhaliilahayaan soomaali ya maxay ku dhaliilayaan dadweynuhu dowladda federaalk waxay ku dhaliilahayaan wixii soomaaliya ka dhexeeyey oo soomaaliya ka dhexeeyey oo soomaaliya dadka soomaaliyeed dhexooda ayagu ay haysteen in cadow kale gacanta loo geliyey
maxaa caddayn oo ka haysaan marka
waa la caddaynaya adiga sidaas baa hadda laga sheekadeeda anagu haynaa anaguse goobta ma taaginin soo laysma dhihi karo nabadda gaalkacyo iyo nabadda mudugba waxaa ka sal ay u tahay dowladda federaalka soomaaliya maadaama ay keentay ciidamo isku dhafa oo labada dhan baa ka shaqaynaya marka hore dadku waxaan ognahay inaysa isku gudbi jirin intaan ciidankaas la keenin
ada waxa weeye dhanka wadanka gaalkacyo nabadooda waa midaan kuu sheegay way waxaa fiican tahay ciidamadu hadda wixii hadda ayaga markaas loo soo teliyo ama la yidhaha wax ka qabto nabadoonada yidhaha wax ka qabto ayay ka qabtaan base haatee waxaana arrintii qabsaday dhalinyaradii iyo dadkii waxaa la noqday dadkii way fahmeen waxaa meesha ka dhacaya iyo faa'iidada waxay baleeyihiin iyo dhibka dagaalka uu leeyahay iyo khasaarada uu leeyahay intaa waa la fahmay hadda intaasaan kuu sheegay sidaasna abaabul baa looga jeeda ama xag dhalinyaro ha noqoto ama xag odayaal ha noqoto idinku ka nabadoon ahaan ma ka qayb qaadateen nabadaas gaalkacay ka dhacday
waa ka qaadano waxaan uga qaadanay inaanu anagu waa ku dhex jirnaa waa ciidamada federaalka ku shaqaynaya oo le meeshaas waxbaa laga garan waaye meeshaas soo gala meeshaas wax ka soo qabta waa nabadoonada wey
oo idinkaa u sheegaysiin
anagaa usheegayna ilaa waxa wey anagu waxaa nahay umilisadii la sheegi jiray baanu nahay umilisaan nahay waxalba waana soo qaabilayaan wix anaga sida aan rabnay ka yeerayo oo naga yeerayana waa waa maaragtay hadde waa waa dhamaynaynaa waxaa xoog aan dhamayn waneyna xoog baan u kaashanaa ciidamadaas federaalka maahana ciidamada kale oo ku sugan oo mudug ama puntland ha ahaadeen ama galmudug ha ahaadeen iyaga meelaha kale ma u dirtaan oo ciidamada federaalka u dirtaan mase ciidamada federaalka basaad ku kooban tihiin
waa u dirnaa adiga waxa weeye wixii dhacaa be hadda beel ahaan wixii ay qaban karaan oo maaragtay aan la rabo in asxaan iyo qabow wax lagu qabto oo xagga odayaasha xiriirkooda iyo sida ay u talinayaan weerahaya ayaa ciidamada beesha loo diraa ama ha noqoto galmudug aha buntland ha noqoto wixii kale oo madaxooda qaabkoo la waran waayo xoog baa loo adeegsada ciidamada federaalka loo adeegsiyaa
maxaad u baaqaysaa nabadoon ummada soomaaliyeed oo nabada jecel oo ku sugan deegaanada soomaalida waxaan ugu baaqahayaa dadka soomaaliyeed meel kasta ha joogeena dadkii sowl nimankii dadka soomaaliya iyadoo haysato gaala haysato iyadoo soomaaliya aan wax isu tari karin arag ayadoo wada socon karin ayadaan wada qoran karin ayay waxay sameeyeen xornimo waxay sameeyeen inay halgamaan bay caqligooda maskaxdooda ka heleen waad ka wanaagsiin inay qaar inta warqaba ayagoo qoraya sa loogu yimi inay laqeen laqadi laqida ay laqeen naftooda waxay u haligeen xornimada soomaaliya oo haysato gaaladu haysato marka waxa weeye annagoo maanta gaalana haysan annagoo maanta xora annagoo maalinka maanta waxaa samaysan karna annagoo wa- waxbarashadii badatay waxaan leenahay dhalinyarada iyo waxgaradka badan ha laga taxadaro soomaaliya siday dhan waxeeda u qaabili lahayd idmada dadka dibadda jira oo caraga meel walba ay jira waxaa loo aadayo laleeyahay dibadda xoola u doonayna lacag u doonayna dalkayagii baa siyaalkii ka buuxaa dalkayagii baa wax walba ku jiraan dalkayagii baa wax walba laga heli karaa dalkayagii baa shaqadii ku jiraa markaa waxaan qabaa dadku ha istaago aad baad ha la umahadsanteen istaago aad baad soomaaliya intay ku umahadsanteen dheeraan lahayd